بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratalislaam walmuslimiin oo burkina faso ka fuliyey weerar lagu dilay tobannaan ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda wagadugu madaxweynaha maraykanka oo sheegay in wadhadal toos ah uu la furayo dowladda iiraan haddaba maxay dahraan uga jawaabtay tallaabadaasi donald trump oo shiinaha ugu hanjabay inuu saarayo canshuuro kale oo xaddhaaf ah haddii biijiin ay ka laaban weyso cunaqabateennada ay ku soo dhogtay washington kaalin intee la eg ayay dowladda ingiriiska ku leedahay xasuuqa shacabka reer khaza maxayse yihiin shakhsiyaadka u dhashay waddankani ee ka howlgelaya qidaaca suuqa saamiyada aasiya iyo kan austraaliya oo wajahaya hoosu dhici ugu xoogganaa tan iyo toddobaadkii la soo dhaafay maxaan ka ognahay xaqaa'iqda la yaabka leh ee duqsiga uu xambaarsan yahay qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum
لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalin talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay tobanka bisha shawaal sannadda kunaafarboqoafartaniyoxijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa haliyeyada tawxiidka ee ka jihaadaya galbeedka qaaradda afrika ayaa allah fadligii sii xoojiyey halganka ay kula jiraan cadowga shareecadiidka ah iyagoo maalmihii iyo saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgalle kala duwan oo lagu naafeeyey maliishaad ka tirsan xukuumadaha dabadhilifyada ah ee ka jira mandiqada saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrika bayaan ka soo baxay mu'asasada azalaaqah ayaa lagu sheegay in cutubyo ka tirsan mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen goob militari oo ku taalla mandiqada kowsabaliin ee dhacda waddanka burkina faso sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligii waxay weerar ku qaadeen kolonyo ka tirsan maliishaadka xukuumadda wagaduugu oo ku socdaalayay deegaanka maanto iyagoo halkaasi ku dilay ilaa afar askari sidoo kalena soo qaniimaystay hub leh nuucyo kala duwan howlgallada jihaadiga ah ee ka socda galbeedka qaaradda afrika ee maalmihii lasoo dhaafay dhacay waxaa sidoo kale ka mid ah weerar barakaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen mandiqada sowdolaar maalinnimadii jimcaha eeanu soo dhaafnay waxaana weerarkaasi allah fadligii mujaahidiintu ay ku dileen ilaa laba iyo labaatan askari halka sidoo kale ay ku soo qaniimaysteen saanado hub ah iyo soddon iyo afar ka mid ah gaadiidka fudfudud ee cadowgu uu isticmaalayey mu'asasada azalaaqah ayaa sidoo kale soo bandhigtay sawirada qaniimada mujaahidiinta ay ku soo furteen howlgalkaasi siddeeddii bishii shawaal howlgal mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ay ka fuliyeen isla tuulada maanto ayaa allah fadligii waxaa kamin loogu dhigay maliishaad ka tirsan xukuumadda wagaduugo waxaana halkaasi ku gaaray khasaaro sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay mu'asasada azalaaqah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar la beegsaday maliishaad murtadiin ah oo ku sugnaa mandiqada buubujaaluuso ee waddanka burkina faso waxaayna halkaasi ku dileen ilaa saddex askari halka sidoo kale ay soo qaniimaysteen hub isugu jira nuucyo kala duwan toddobadii bishii shawaal bayaan ka soo baxay mu'asasada azallaaqa ayaa lagu sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu beegsaday maliishaad ka tirsan xukuumadda burkina faso kaasoo ka dhacay deegaanka ganqaayi waxaana weerarkaasi lagu dilay ilaa toban askari halka mujaahidiintu ay ku soo qaniimaysteen hub leh nuucyo kala duwan oo ay ku jiraan diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale gaadiidka fudfudud ee cadowgu uu isticmaalo howlgallada mujaahidiinta ee beegsanayga cadowga keliya kuma eko maliishaadka xukuumadaha dabadhilifka ah ee ka jira mandiqadda oo sidoo kale shantii shawaal bayaan ka soo baxay mu'asasada azallaaqa ayaa lagu sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu beegsaday maliishaadka murtasaqada ah ee fagnar kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada tonga iyo gondam ee wilaayada tombogto ee waddanka mali isla maalinkaas allah fadligii ciidamada mujaahidiinta waxay la wareegeen fadhiisin ay ku sugnaayeen maliishaadka xukuumadda ridada burkina faso oo dhacda deegaanka konqaay dhanka kale mu'asasada azalaaqah ayaa bilowgii bishan waxa ay faafisay tirakoob muujinaya howlgallada mujaahidiinta ay fuliyeen bishii barakeysneed ee ramadaan oo allah fadligii ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ay qaadeen duulaanno barakaysan oo cadowga lagu dhigbixiyey soddon iyo lix ka mid ah howlgalladii mujaahidiintu ay fuliyeen ramadaan ayaa ahaa weeraro toos ah halka soddon kale ay ahaayeen qaraxyo lix kalena ay sidoo kale ahaayeen kamaa-in waxaana allah fadligii lagu dilay ilaa laba boqol iyo siddeed askari sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxay bishaasi gudahood ay burburiyeen ilaa konton iyo saddex ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee cadowga halka sidoo kale ay soo qaniimaysteen boqol siddeed iyo toban mooto iyo sidoo kale saddex boqol koob iyo labaatan hub isugu jira nuucyo kala duwan howlgalladan ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay mandiqadda galbeedka qaaradda afrika uu ku imaanayay isbeddel xooggan sidoo kale maliishaadka murtasaqada fagnar ee beddelay ciidamada faransiiskan ay ku fashilmeen duulaankooda ashahaada la dirirnimo mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaana sii xoojiyey howlgalladooda iyagoo toddobaadkii lasoo dhaafay keliya boqol askari oo ka tirsan maliishaadka xukuumadda wagaduugo ku dilay howlgallo kala duwan ay ka fuliyeen burkina faso sidoo kale howlgallada inqimaasiga iyo kuwa ishtishaadiga ah ee jamaacadu fulinayso ayaa sii lixaadsanaya bilooyin ka hor ayayna ahayd markii duulaan ballaaran ay ku qaaday saldhig militari iyo garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada boomako oo caasimadda u ah waddanka maali
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa xalay ku dhawaaqay in wadahadal toos ah uu la furayo dowladda iiraan haddaba dahraan maxay kaga jawaabtay go'aanka ka soo baxay aqalka cad qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo aalaaba halkan uu inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaasa cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay suheyb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horreeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa trump oo shiinaha ugu hanjabay in uu soo rogi doono canshuur gaaraysa boqolkiiba konton haddii xukuumadda beijing aysan ka laaban tallaabadii ay dhowaan qaaday ee dhanka canshuuraha sida uu baahiyey wargeeska bolitico madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu warramayaa in uu ku hanjabay in shiinuhu uu ku soo rogi doono canshuur gaaraysa ilaa boqolkiiba konton haddii madaxa xukuumadda beijing uusan si deg deg ah uga laaban canshuurtii gaaraysay boqolkiiba soddon ee uu uga jawaabay middii uu donald trump isbuucii hore waddankaas saaray oo gaaraysay ilaa boqolkiiba soddon iyo afar waxa uu trump sheegay in haddii aysan xukuumadda beijing sida ugu dhaqsiyaha badan u laalin arrinkan uu dhankiisa qaadi doono tallaabo deg deg ah oo ay xukuumadda biijiin faraha dhagaha la gashan doonto waxa uu sheegay canshuurtan boqolkiiba kontonka gaaraysa in isaguna uu dhaqan gelin doono sagaalka abriil oo ah maalinimada berito waxaa hadda muuqata in madaxa aqalka cad uu mar kale toddobaadkan daah furay dagaal ganacsi oo saameyn ku yeelan doonay suuqyada caalamka oo ah haddii aysan xukuumadda biijin ka laaban canshuurta gaaraysa boqolkiiba soddonka ee ay ku soo rogtay dhammaan badeecadaha kala duwan ee maraykanka arrimo ka soo cusboonaaday xiisadda u dhexaysa xukuumadaha tehraan iyo washington iyo hadal saacadihii lasoo dhaafay ka soo yeeray madaxa aqalka cad sida uu baahiye wargeeska new york times madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in ay iiraan la yeelan doonaan wadahadal toos ah kaasoo dhici doona maalinimada sabtida ee soo aadan waxa uu donald trump hadalkiisa sii raaciyey in khatar weyn ay ku jirto xukuumadda tehraan haddii lagu guuldaraysto wadahadalladan tooska ah xukuumadda tehraan oo dhankeeda hadal uu ka soo baxay iyaduna waxa ay sheegtay hadal midkaas ka duwan oo ah in wadahadalladu aysan ahayn kuwa toos ah uuna si gaar ahaaneed uga dhici doono dalka cumaan falanqayaasha u dhowndoloola arrimahan ayaana sheegaya in middan ay si cad bannaanka u keenayso sida bariga dhexe ayuu muhiim ugu tahay heshiis ka dhexdhaca labadan xukuumadood waxay jariiradan ameerikaanka ah sidoo kale ay sheegaysaa in haddii ay dhacaan wadahadallada tooska ah ee uu sheegay donald trump ay noqon doonto wadaxaajoodkii ugu horreeyey ee foolka fool ah oo rasmi ah kaasoo dhex mara labadan waddan tan iyo markii uu donald trump ka tanaasulay heshiiskii nukliyerka ee xilligii barack obama toddoba sanno ka hor xilli si aad ah loogu baahan yahay oo halisi badan ay gadaaman tahay kaalinta gurracan ee dowladda ingiriiska ee dagaalka khaza oo marba marka ka dambaysa bannaanka soo baxaysa iyo warbixin hor leh oo daha ka rogaysa tiro ciidan british ah oo ka howlgelaya gudaha marinka khaza wargeeska the guardian ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo ku dhowaad toban qof oo british ah kuwaas oo dembiyo dagaal oo kala duwan ka geystay gudaha marinka khaza weliba iyagoo la howlgelaya ciidanka maamulka gumaystaha yuhuudda waxay warbixintan sheegaysaa in askartan britishka ah ay gudaha deegaanada muslimiinta ee filistiin ay ka geysteen dembiyo dagaal oo foolxun sida in ay fuliyaan dilal qarsoon oo ay u geysanayaan dadka rayadka ah sidoo kale bartilmaameedsiga shaqaalaha bixinaya gurmadka deg dega ah waxaa dhanka kale xusid mudan in qayb ay ka yihiin shiishyahanada gaarka ah ee ciidanka gumaystaha yuhuudda iyagoo goobaha sare ka soo tooganaya dadka rayadka ah ee ay hadafka ka dhigteen waxay sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in ciidankan u dhashay dalka ingiriiska ay qaybo ka mid ah isbitaallada khaza ka fuliyeen howlgallo laayaan ah oo ay nafta ku waayeen tobaniyo muslimiin ah warbixintan ayaana qayb waxay sidan uga noqonaysaa kuba isdabajoog ah oo tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza bannaanka keenayey kaalinta gurracan ee ay dowladda ingiriiska ku leedahay dagaalka ka socda marinka khaza iyadoo sidoo kale ay xusid mudan tahay in diyaaradaha dowladda ingiriiska ay yihiin kuwa had iyo jeer maamulka gumaystaha yuhuudda u basaasa muslimiinta ku sugan qidaaca suuqyada saamiyada aasiya oo saacadihii lasoo dhaafay hoosudhac ballaaran la kulmaya waa qodobka xigay aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida lagu warramayo suuqyada saamiyada aasiya ayaa si weyn waxay ula kulmayaan saacadihii lasoo dhaafay hoosudhac midkii uu ugu ballaarnaa muddooyinkii dambe kadib markii uu suuqa saamiyada jabaan ee naiki laba boqol shan iyo labaatan oo saameyn ku leh lacagta dijitaalka iyo sarifka uu lumiyey saami gaaraya boqolkiiba siddeed dhibic siddeed halka suuqa labaad ee ugu xoogan ee hong kong uu isagana hoosudhac dhaqaale uu ku yimid kaasoo gaaraya boqolkiiba toban dhibic lix iyo toban haddaba list laga diyaariyey saacadihii lasoo dhaafay dhaqaale burburkii ku habsaday suuqyada saamiyada ee dalalka aasiya iyo midka astreeliya ayaa loo dhigay sida tan suuqa saamiyada jabaan ee magaciisu yahay naiki laba boqol shan iyo labaatan waxaana si guud markii loo qiimeeyey gaaray hoosudhac gaarayay ilaa boqolkiiba sagaal suuqa saamiyada shiinaha ee shangahay combosite waxaa isagana ku yimid hoosudhac gaaraya ilaa lix dhibic toddobo suuqa burburka ugu xoogani uu gaaray waa kan hong kong hoosudhaca saamiga dhaqaale ee ku yimid ayaa isagana waxa uu gaarayaa ilaa boqolkiiba toban dhibic lix suuqa kale ee isaguna burburka xooggan uu soo gaaray waa tai ekis oo ah suuqa saamiyada taiwan waxaana ku yimid hoosudhac gaaraya ilaa boqolkiiba toban suuqa saamiyada ee singabur ee stratis isagana waxaa ku yimid hoosudhac gaaraya ilaa siddeed dhibic shan aan eegna suuqa astreeliya ee a s x laba boqol isagana waxaa ku yimid hoosudhac gaaraya ilaa boqolkiiba lix waxaa ugu dambeeya suuqa saamiyada filibiin ee loo soo gaabiya b s e i oo isagana gaaray saami burbur gaaraya ilaa boqolkiiba afar guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag maxaan ka ognahay xaqaa'iqda layaabka leh ee duqsigu uu xambaarsan yahay waxaad maqli doontaan warbixin arrimahaasi falanqaynaysa ku soo dhowaada waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen xaadita cabduqaadir
duqsigu waa mid ka mid ah cayaanka kuwada ugu dhibka badan ee uu la nool yahay bani aadamka waxaana uu caan ku yahay in lagu arko isagoo inta badan ku xidhan meelaha wasakhda ah isagoona si aada u xiiseeya cunista qashinka iyo haraaga cuntada hase ahaatee duqsigu waxa uu leeyahay dabeecado gaar ah oo ka duwan kuwa caadiga ah kuwaasoo xiiso gaara xambaarsan marka loo eego sida uu u dhaqmo iyo sida uu u saameeyo deegaanka xitaa marka uu ku jiro meelaha wasakhda ah waxa uu ka howlan yahay keliya nadiifinta naftiisa taasoo keenta in badanaa lagu arko meelaha wasakhda iyo gudaafadu haraysay awoodda aragti ee uu leeyahay iyo sida fudud ee wax ku arko ayaa lagu sheegaa mid ka mid ah awoodaha ugu yaabka badan ee uu allah siiyey duqsigu waxa uu leeyahay awood muuqaal oo cajiib ah taasoo ka dhigaysa in si fudud uu uga baxsado markaan isku dayno inaan qabano haddii aan isbarbar dhigno duqsiga iyo xawaaraha uu ku ordo waxaa muuqata in awoodda aragga ay tahay sababta ugu weyn ee uga baxsado si dhaqso leh halkii uu ka ahaan lahaa xawaaraha orodkiisa waxaa dhanka kale la sheegaa in cayaanka duqsiga uu saameyn ku leeyahay nidaamka deegaanka inkastoo ay jiraan aragtiyo kala duwan oo ku saabsan duqsiga haddana waxaa la sheegaa in door muhiim ah uu ka ciyaaro qayb ka mid ah nidaamka bii-aada ama deegaanka waxa uu cayaankani uu ka qayb qaataa faafinta aboorka dhirta sidoo kale xayawaanaad badan ay u yahay cunto muhiim ah oo ay ku tiirsan yihiin taasoo ka dhigaysa inuu yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah silsiladda cuntada ee deegaanka marka laga soo tago dhibaatada uu keeno duqsigu xaqiiqooyinkaas ayaa muujinaya inuu leeyahay faa'iidooyin gaar ah oo ku saabsan ilaalinta iskudhelitirka deegaanka iyo ka shaqaynta nidaamka dabiiciga ah ee adduunka haddii aan si kooban usoo gudbiyo duqsigu waxa uu leeyahay xaqiiqooyin gaaraya ilaa lix arrimood oo cilmibaarayaashu soo gudbinayaan waa mida koowaade haddii aad si dhow ugu fiirsato duqsiga waxaad arkaysaa isagoo si joogto ah falaadka u adeegsanaya lugihiisa jidhkiisa iyo sidoo kale madaxiisa iyo baalashiisa si kastaba ha ahaatee duqsigu uma samaynayo arrinkaasi sababo ku aadan cuncun uu dareemayo balse sida aan soo sheegnay waxaa arrinkaas ku riixaya si uu wasakhda uga takhalluso jidhkiisa bilmunaasaba waxaa xusid mudan in cayaan badan aan aragno sida midda loo yaqaan baranbarada in ay dib uga cararto raadkii ay ku timid haddii ay wax dareento kolkaas oo la sheego in ujeedka uusan ahayn in ay badbaado oo keliya balse iska soo nadiifisa wasakhda gaarta misane taabashadaasi iyadoo arrinkaas lagu sheego cajaa'ib uu leeyahay cayaankaasi duqsigu waxa uu jidhkiisa ka nadiifiyaa dhammaan wax kasta oo saameyn ku yeelan kara aaladaha dareemayaasha ee u oggolaanaya inuu ogaado haddii cuntada uu cunayo ay tahay mid caafimaad qabta ama aan u habbooneen isticmaalkiisa nadaafadiisaasna waxa ay sidoo kale u sahlaysaa in si fudud uu u duulo iyo in uu si sahlan u helo cunto waxaana sidaa darteed nadaafaddu ay muhiim u tahay duqsiga si uu usii wato howshiisa iyo maareynta noloshiisa arrimaha kale ee la ogaaday waxaa ka mid ah in maadaama dhammaan jus-iyaadka yaryar ama waxyaabaha ilmaaragtada ah ay mushkilad iyo dhibaato ku keenaan cayayaanka duqsiga waxaa la sheegaa in si aad ugu dadaalo nadaafadeynta jidhkiisa oo uu siiyo dareel xoogan oo gaar ah arrinkaas ayuu xirfad aad u sarraysa ugu adeegsadaa lugihiisa baalashiisa iyo sidoo kale xitaa indhihiisa wuxuuna wasakhda lugihiisa ku suuliyaa indhaha sida ay khubaro iyo cilmibaarayaal ay kusoo gudbiyeen daraasaad ay sameeyeen sidoo kale cayaankani waxa uu leeyahay kaabayaal u oggolaanaya dhadhaminta cuntada weliba isagoo adeegsanaya lugaha iyo baalaha intaba maadaama kaabayaashaasi ay ku faafsan yihiin jidhkiisa hase ahaatee nidaamka dhadhaminta ee duqsigu ma ahan sida basharka waxaana aqoonyahanadu ay tilmaamayaan in unugyada jidhkiisa ay qaabilsan xagga dhadhanka ay ku saacidaan inuu dareemo in cuntadaasi tahay mid ku wanaagsan caafimaadkiisa iyo in kale xaqaa'iqda kale lala xiriiriyo duqsiga waxaa ka mid ah sida ay in badan oo ka mid a daraasaadku tilmaamayaan inay jiraan ugu yaraan boqol iyo konton nooc oo ka mid ah cayayaankan waxaana cadadkan uu noqonaya mid aad u fara badan markii loo barbar dhigo tirada jaadadka shimbiraha oo lagu sheego siddeed iyo toban kun oo nooc duqsigu ma ahan mid ka dheereeya xagga socodka hase ahaatee waxaan aragnaa iyadoo inagu adag tahay inaan qabanno markii uuna dhibo waxaana taasi dhici karta inay u muuqato in duqsigu uu yahay mid ka dheereeya orodka sidaasna uuna uga baxsado balse arrinta jirta ayaa waxa ay tahay in halkii saaca uu duqsigu uu jaro ugu yaraan toddoba kilomitir halka uu saacadiiba jaro konton lix kilomitir cayaanka loo yaqaan dragonflyga ama sucuubka ee isna ugaarsa nooco kale oo ka mid ah xasharaadka kaasoo isna dhinacyo badan ka shaabaha duqsiga caadiga ah balse ka duwan marka loo eego jirka dheer ee uu leeyahay cayaankaasi iyo garbaha waaweyn sidoo kale duqsigu waxa uu leeyahay awood uu ku arki karo hareerihiisa iyo dhammaan agagaarihiisa waxaana zaawiyada uu wax ka arko lagu sheegaa mid ku qiyaasan saddex boqol iyo lixdan darajo sidaa darteed haddii aad qorsheynayso inaad qabato adiga oo gadaal ka soo maraya waxay ka dhigan tahay adiga oo ku fashilmay markii aad horey ka soo martay xili uu ku arkayo oo aad isku dayeysay qabashadiisa ugu dambeyn maxaa dhici kara haddii duqsiga uu dabar go-o ama la ciribtiro mid ka mid a cilmibarayaasha la sameeyey ayaa waxa ay ku jawaabaysaa sida tan
waxaa dabargoy lahaa kow iyo toban nooc oo dhir ah oo waxtar u leeyahay maadaama dirta labka ah iyo midda dhadiga ahba uu muhiim u yahay waxaa dabargoy lahaa sagaal boqol lixdan lix nooc oo shimbiro ah oo dhirtaasi quutaa markay shimbirahaas dabar go'aan waxaa dunida ku badan lahaa cayayaan ay shimbirahaas cuni jireen oo dadka dhibaa sidoo kale ku qamaama dhirta ay dadku beertaan waxaa badan lahaa walxo orgaanig ama dabiici ah oo dugsiga u bedeli jiray walxo ay dhirtu ka faa'iidaysato halkaas waxaa ku burburi lahaa dheelitirnaanta nolosha oo ahaan lahayd bilowga dabargo'a aadanaha sidaa darteed warbixinadan waxa ay muujinayaan in duqsiga xaafadda kugu dhibay ee aad leedahay yaa baabi'iye ay muhiim tahay inaad ogaato in shaqo weyn uu hayo taasi macnaheedu ma ahan in aanu ka hor imaanayno ahmiyadda nadaafadda iyo ilaalinteeda sidoo kale shar weliba waxa ay wadataa khayrkeeda waxaan ognahay in islaamka uu qur-aanka iyo sunnaha kaga hadlay cayayaankan mar waxa uu kaga hadlay tusaale ahaan ذكر الله تعالى الذباب في كتابه في قوله تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز halka mar kalena lagu soo hadal qaaday towjiih nabowi ah oo xagga caafimaadka ah islamarkaana la siinayo dadka muslimiinta ah si ay uga digtoonaadaan dhibaatada duqsiga ka dhalan karta حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء
الأمر بغمس الذباب إذا وقع في الشراب waa arrin runtii aad u qaymo badan waa muxuu ahaa dubaabka ama tiqsiga hadduu ku dhaco sharaab caanihii buu kaaga dhacay iyo biyihii iyo shaahi maxaa la samaynayaa marka runtii waa arrin mucjiso arrintan oo mucjisaadka nabiga ka mid calayhi salaatu wasalaam oo muxuu ahaa dubaabkaas oo xayawaan runtii aad u tabar daran aad daciif u ah yaa haddana maxaa ku sugan gudihiisi ama baalkiisi daawo iyo cudur dhanna waa daawo dhanna cudur baa ku sugan nabigana wuuba sheegay calayhi salaatu wasalaam tacliintaa in la qaato xadiidka abu hureyra nabigu muxuu lehy calayhi salaatu wasalaam idaa waqaca dubaabu fii sharaabi axadiku hadduu ku dhaco axadkin sharaabkiis falyaqmisu ha timbiye jub waa la dhex gelinayaa uma lyansixhu haddana aas ka soo saaro maxaa yeelay sidaa maxaa loo samaynayaa fa inna fii ixdaa janaaxayhi daa'an wal ukhraa shifaa'an labada garab ama labada baal mid waxaa ku jirta hee daa sun cudur aafo masiibo kan kalena waaba shifaa adigoo u fiiri labada baal markuu dhex galo mid buu kor u taagayaa midna wubuu kuu dhexgeliba sunti buu kuu dhexgeli yaa sunti xadiidkaa runtii waa xadiid cajiib waa arrin mucjiso wey xadiidkan dad baa isku daya inay inkiraan ama yidhaahdaan ilaa waxa shareecadu fiiri goormay ka hadasho kun afar boqol iyo sano ka horay ka hadasho oo nabiga arrintaa uu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam waa arrin runta mucjisaa dad baa marka waxay damceen arrintaa inay inkiraan way yidhahdaan waxaan waxba kama jiraan laakiin culammadu aad bay u radiyeen aad laakiin hadda maanta markii adibadii ay baareen casrigan maxaa soo baxay arrintan inay xaqiiqo noqotay oo muxuu ahaa bakteeri iyo jaraatiim iyo aafooyin inuu taksiga hee baalku uu ku wataba maxaa yeele meel walba wasaq uu gelayaa mug marka dibiga casriga maanta markii la baaray muxuu ikhtishaafayba arrinta inay xaqiiqata arrinta xilligaa nabigeen uu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam nabigeen waxa dhakhtar buu ahaa bal waxaa la yidhahdaaba qiso oo culammada ay soo guuriyaan xadiidkan waxaaba ku soo islaamayba dad baaba ku soo islaamay oo markii arrintii ay baadheen oo ay baxdiyeen oo ay xaqiiqdii ogaadeen yaaba soo islaamayba oo qiso bar runtii culummada waxway ay sheegaan wey haddii taksigii kaa geliya baalki oo tacaaliimtaa sharcigana aadan qaadanin meeshaa sun iyo cudur iyo aafaa laga qaadaya marka waa in tacaaliimtaa runtii sharciga in la qaato sida haddii waqaaya loo hela alwiqaayatu khayrun من العلاج بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabanay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa io nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى